Magaalada Hargeysa ayaa tababar ku saabsan badqabka saxaafiga looga furay soddon wariye oo ka kala socday warbaahinada ka howlgala magaalada Hargeysa. Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa soo qabanqaabiya Ururka Suxufiyiinta Somalilan ee Solja waxaana lagu bari doonaa wariyaasha inta uu socdo tababarka casharro ku saabsan badbaadada wariyaha. Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Somalilan ee Solja Zakariya Axmed Maxamed iyo agaasimaha Ururka Suxufiyiinta Somalilan ee Solja Ismaaciil Axmed Ismaaciil ayaa ka waramay muhiimadda tababarka.
tababarkaasi wuxuu ku saabsan yahay badqabka iyo badbaadada ee gaar ahaana saxafiyiinta in ay aqoon u yeeshaan halkana waxaa la idinku qaybin doonaa bugaagtii ama materialkii ku saabsanaa ee aad ka akhrisan lahaydeen gargaarka degdega ah sidoo kalena gebagabada ama dhammaadka kulanka ama tababarkana waxaa la idin siin doonaa kidkii looga baahnaa gargaarka degdega ah qofku waxyaabaha yare asaasiga ah ee uu u baahan yahay kit ay ku jiraan oo loo baahan yahay in qofku uu gurigiisa dhigto oo mararka qaar ama meel uu tegayo banaana ama meel uu tegayo aanu ka helin gargaar caafimaad uu sii qaato oo iska haysto marka shaqada maanta lainooga baahan yahay waxa weeyaan in inaguna aqoonta uu ururkaa aynu inala wadaagayo maanta sofo academy oo runtii aynu aad iyo aad ugu mahad celinayno oo ah ururka hawshan la qabanaya inaynu inaguna ka faa'iidaysano soddon qof aynu nahay saxaafaddu way badan tahay in idinku aada u noqotaan kuwii koowaad ee lagu tababaro aqoonta caafimaadka ama gargaarka degdega ana runtii mas-uuliyad fara badan baa da idinka saaran oo intii kale inaad la wadaagtaan oo wixii macluumaad aad gudbin kartaan aad gudbisaan inaguna aynu maanta laga bilaabo ama tababarkaasi markuu inoo soo xidmo wixii ka dambeeya aynu noqono dad aqoon ule gargaarka degdega ah iyo naftooda waxa looga baahan yahay ay isku ilaalin karaan ama qof kale ay ku ilaalin karaan tababar inoo socon doona haddii la yidhaahdo muddo saddex cisho ah oo inugu talagalnay markaas inaynu wariyaasha aynu siino tababarkan oo ku saabsan markaa waxaa loo yaqaano safety and security management oo inta badan ah in markaa badqabka iyo badbaadada sida loo maareeyo wariyuhu maareyn karo inaynu wax badan iska ogaano haddii la yidhaahdo tababarkan inta badan infact waxaan ugu talagalnay inaynu wax ka duwan wixii hore aynu ku qaadano oo ah markaas gargaarka degdega ah inuu qofku saxafiga ah ama wariyahay uu barto runtii waxyaabahaynu ogsoonaya waxaa ka mid ah in waxaan loo yaqaano firas aidhku uu cid walba u baahantao bulshada ka mid a qaybaheeda kala duwan marka waxaan aragnay marka wariyaasha iyo warbaahintu inay qaybta ugu muhiimsan ay leeyihiin marka laga hadlayo barashada gargaarka degdega ah waxyaabaha muhiimka keenaya inuu sheegani noqdona waxaa kow ka ah qofka wariyihii wuxuu inta badan ku dhex jiraa bulshada wuxuu xog siiyaa bulshada islamarkaana wuxuu ka soo waramaa goobo kala duwan oo mararka qaarkood khataro badan ay ku gadaaman yihiin waxaa ka mid a meelaha masiibooyinka iyo aafooyinku ka dhacaan meelaha khilaafaadka iyo dagaaladu ay ka jiraan meelaha mataqaanaa iyo daadadku ka dhacaan marka waxaan waxaan ugu talagalnay oo ahmiyadda koowaad ay noqotay markaas in qofka saxaafigii naftiisa ku badbaadin karo gargaarka degdega ugu horeyn marka labaadna isaga laftiisu bulshada ugu adeegi karo haddii uu la kulmo intaa uu mihnada ku jiro uu xogtii uruurinayo qof kaloo dhibaata ku dhacday ama faamiligiisa ha noqoto ama bulshada kale uu adeegaya ha noqote inuu markaas isaga laftiisu uu caawin karo isla markaana badbaadin karo qofka kale noloshiisa noloshiisana badbaadin karo ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayaa tababaro noocan oo kale u qabta wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulka somalilan si aqoonta wariyaasha kor loogu qaado